Maamulka Jubbaland ayaa soo saaray war ku aaddan joojinta bacaha hal mar la isticmaalo ee ay bulshadu adeegsato taasi oo ay sheegeen inay dhibaato weyn ku qabaan dadka iyo xoolaha deegaanada maamulka Jubbaland. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa qabatay kulan looga hadlayo sidii loo joojin lahaa isticmaalka bacaha hal mar la isticmaalo kuwaas oo gebi ahaanba deegaanada maamulka Jubbaland laga mamnuucayo. Madax ka socotay rugta ganacsiga Jubbaland iyo ganacsato oo kulanka ka qayb galay ayaa bogaadiyay go'aanada lagu joojinayo bacaha Jubbaland deegaanadeeda laga isticmaalo.
Waxaa noo sheegay wasiirka deegaanka annagaa kana ka ganacsi ahaan iyo rugta ganacsigaba arrintaa runtii ayaamahan baa waxaa weeyaan waxaa lagu jiray dhiirigelin iyo wacyigelin iyo inaan arrintaan bal sida suurtagal ay ku noqon lahayd waad la socotaan bacyaha dhibka ay nagu hayaan annagaa ma aheen meel walba dhibka dhibka ku hayaan marka muhiimadda waxaa weeyaan waxaa waajib naga saaran inaan badbaadino deegaankeenna badqabka bulshadeenna caafimaadkooda inaan ku dhiirigelino ama aan xooj xool xoog saarno inaan arrintaas ka dhamayno muddo ay soo jiita mayse muddo ay soo jiita mayse maanta baa ilaahay qadiray inaan arrintaas aan ka fadhiisano waanu ku guuleysaneen waanu ku guuleysan doonaa bacyaha sidaa la socotaan dhib weyn ay nagu hayaan xoolaheena ayaa daaqa waxaa leelah kawaanka haddaa tagtid xoolihii la qalabo waxoon shan xabo lix xabo ayaa caloosha laga soo saara waa waa aafo mise waa musiibo
muddaan akhrinaynay muddaan daba ordaynay du- muddaan isweydiinaynay een, doodo fara badan baan samaynay doodihii kadib waxaa ka soo baxay in xeerkii een, deegaanka la ansixiyo kadibna la ansixiyo xeer nidaamiyihii maxaa tiraa joojinta bacda intaa kadib wasaaradda deegaanka waxaan maxaa tiraahdaa aan u sheegnay in qaybaha kala duwan ee howlaha shaqada ku leh in hal meel isugu keeno kadibna ruux walbana la dhagaysto hadday wax dhiman yihiinna qaabkii lagu gaari lahaa meesha aan u soconay la isweydiiyo hadday naga soo dhammaatana kadibna aan maxaa tiraa godaan go-aan wada qaadanno marka sidaas la'alligeed wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxaan u dirnay inay ganacsatada qaylada koowaad waxay ka imaanaysaa waa ganacsatada ganacsatada in lala shiro